aashaay maya ayaan ku doodaya arrintaas oo xaq looguma lahaa oo dee waxaa lagu sababeynayaa waxa weeyaan inuu madaxweyneha waktigiisii dhammaaday oo february toddobadeedii uu ka dhammaaday waana run weeyana uu ka dhammaaday laakiin dee ma aha taariikhdenan dhow ma aha markii u horreysay ee madaxweyne isagoo wakti uu ka dhammaado uu weli sii joogay madaxnimada ama villa somalia ha deganada ama aqal kale ha deganada isagii jirtaay uu madaxnimadii sii hayay waxa weeya ma garanaysaa wax inagu cusub maaha oo sheekh shariif oo keenay hogaaminayey arrimahan cusub ee ma garanaysaa dawladda nooca cusub ee hogaaminayay oo distoorka runtii soo sameeyey waa kii laba kun iyo sagaalkii la doortay isaga january laba sano inuu kusoo gaarsiiyo ayaa loogu talagalay dowlad distoor lagu doorto way dhici weyday oo january laba kun iyo koob iyo tobanka way dhici weyday waa kii markaa haddana la tegey meesha la yidhaahdo kambala ee kambala cod lagu keenay in la yidhaahdo labaatanka agost laba kun iyo koob iyo tobanka waa in lagu qabtaa lagaga baxaa kumeel gaarka micnihii waa in ay jiraan markaa distoor uu jiraa may dhicin arrintaasi oo waa kii laba kun iyo labiyo tobankii bishii julaay aniga dodan ka mid ahay ay ku ansixiyeen magaranaysaa distoorkii muqdisho waa kii markaa agost baarlamaanka la doortay dabeetana madaxweyne xasan sheekh waa kii la doortay lix iyo tobankii sebtembar marka sanad iyo waxoogaah ayuu sheekh shariif halkaa wax ugu kordheen xasan sheekh runtii isaga ma badnayn inta uu ku korodhay waxay ahayd lix iyo tobankii sebtembar ee laba kun iyo labiyo tobanka haddii la doortay lix iyo shan iyo tobanka sebtembar ee laba kun iyo lix iyo tobanka inuu ka tegay ayay ahayd waxaana lagala wareegay sideedii february ee laba kun iyo toddobiyo tobankii ayaa lagala wareegay marka intaasoo bilood baa isagana uu ku biirtay waa saa sheegtay xilligii sheekh shariif wakti baa u kordhay xasan sheekh isagana wakti baa u kordhay sidaad carabka ku dhufatay intaana madaxtooyaday sii deganaayeen inta xukunka lagala kala wareegayo maxaad markaa is leedahay way ku kala duwan yihiin labada xilli xilligaas iyo xilligan madaxweyne farmaajo maalintii dawlad ilaa kheyr ha ka siiye baarlamaanka iyo madaxweynuga oo kuwa arrintii labada sano ahayd ka noqday ee yiri ma garanaysa waxa lagu noqonaya qorshihii toddobiyo tobankii sebtembar taasoo aada u wanaagsan laguna wareejiyey wixii hab socodka doorashada iyo nabadgelyada doorashada intaba lagu wareejiyey ra-iisul wasaare rooble ra-iisul wasaare rooblena waa ka labaatanka iyo bisha may iskugu yeedhay inay yimaadaan madaxweynayaashii ay yimaadaan goboladu iyo iyo magaranaysa muqdisho gobonorkooda yimaadaan shir isku yimaadaan taasi markaa waa qorsho cad marka arrintii ahayd magaranaysaa ka baxo meeshii way ka baxaysaa waxaana runtii rajo weyna anigu waan arkaayo caashaay waxaan dhegaysanayey madaxweyne ku-xigeenka jubbaland baan dhegaysanayay oo dirba kuwii ugu horreeyay ka jawaabay ah maxamuud sayid aadan oo yidhi waan ka soo qayb gelaynaa waxaa halkaa muuqata inay odanimo muuqato wuxuuna yidhi wixii aan hawl aan lahayn halkaasaan kaga hadlaynaa taasi taasi waa dhinaca maamuladii gobolada ee federaalka ku jiray laakiin dhinaca mucaaradka markaad fiiriso waxay ku doodayaan mar haddii xilkii uu wareejiyey madaxweyne farmaajo waktigiisiina uu dhammaaday qalalaasihii yaraa ee dhowaan ka dhacay muqdisho kadib in villada uu ka wareegaana way tahay sidoo kale in ciidamada amniga uu wareejiyaana waa looga fadhiyaa si dadka difaaca ku jira ama furimada ka qotay ama dhufaysada ka qotay muqdisho ay uga baxaan taasaa loo baahan yaha bay leeyihiin waxaan qabaa markii hore wuxuu hadalku ahaaba hadda arrintaasi ma joogto oo dee qorshahaasi horta waa jiraa welina muhiimna waxaa runtii oo aad iyo aad muhiima haddii la yidhaahdo inuu rooble wax ka qabto ciidamada dhufaysyada ku jira oo meesha ka saaro isagaana lagu wareejiyey oo dee gor waayeele waa wadayn dhee madaxweynuhu waa kii kaga hadlay baarlamaanka khudbadda ka jeediyey waa kii warqade ka akhriyaya odhanaya wixii nabadgelyahayo wuxuu dhan waxaan ku wareejiyey prime ministerka markaa shika halkaa laga galaa haba yaraatee ma jiro qorshinada waa jiraayo meel looga saara madaxweynihii ma jirto kuwa hormu la mid yahay ma looga baahan yahay madaxweynaha inuu warqad ofishala uu qoro oo sheegaysa in uu xilkii ku wareejiyo ra-iisul wasaaraha sida mucaaradku ay ku doodayaan maya ayaan qabaa haddaan la isyeelyeelaynin madaxweynuhu isagoo hadlaya oo ayaa laga duubay oon wada dhegaysanay waxay ku jirtaa archiveska ama arkiivyada baarlamaanka aqalka shacbiga ayay ku jirtaa waxay ku jirtaa youtube-yada meel walba waan ku haynaa meel uga noqon karaa arrintaa ma jirto haddii si ay dhacdaba laga gey waayo oo ay ku adkaystaan oo ay yidhaahdaan socon weydo oo aan lagu qaban karin madaxweynuhu waa inuu ka noqon karaa waana ka noqdeen iminkana sidaasoo kale way samayn karaan oo wixii fududaynaya inay doorasho degdeg inoo dhacdaba ama madaxweyneha ahaato ama mucaaradkaati in la sameeyo ayaa aada iyo aad u muhiima marka si hadda ciidamadan dhufaysyada ku jira ee muqdisho dhufaysada ka samaysta looga saaro tallaabada loo baahan yahay inay qaadaan mucaaradka iyo dowladdaba maxay tahay mucaaradka horta mid baa looga baahan yahay aada iyo aada u muhiima arrin aan doodu berigii hore ku soconin oo muhiim ahayd baa jirta oo xumaatada arrintan yaraysa oo ah isdiidnaynku ma ahayn arrin qabiil oo dee magaranaysa cidina ma odhanayso madaxweyne farmaajo iyo madaxweyne deni iyo madaxweyne madooda qabiilo kusoo kaloo jeeda cidina ma odhanaynin sidaa darteed arrintu kuma socon qabiil haddii qabiil markaa loo bedelo lama maamuli karo beri dhaweyda wayna soo geli gaadhay oo ciidamada ka yimid gobollada waxaa lagu tirinaya inaynan qabiil yihiin arrintaasi aynay noogu dhicin xasaasiyadda qabiilka horta waa in la yareeyaa wixii dana waa la maamuli karaa kala qaybsanaanta waa inay noqotaa mabda' iyo dan dan waa la maamuli karaa gobol hadduu dan leeyahay waa loo fulin karaa magaalo hadday dan leedahay waa loo fulin karaa laakiin xasaasiyad qabiil lama maamuli karo marka ciidamada ha la celiyo inkasta oo de ciidamo soo gadooday milatarigu malaha sharciga ugu odhanayo in la abaalmariyo haddana waxay ku fiican tahay in arrintaa uu prime ministerku intuu dejiyo uu ciidamada ka saaray magaalada dejiyo xeryahoodii lagu celiyo sharcigoodii halkaana dabadeeto arrinta xasaasadu ay inagaga degto